ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka kaasoo sanadkan fadheetay in ku badan soddon iyo sagaal kun oo arday oo kashal sugan gobolada dalka goobo imtixaanka sida rasmiga in ku furmi waliba ku mid ah magaalooyinka dalka deegaanada koonfur galbeed waliba imtixaanka fasalka tumiyo lamaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaataiyo afar labada kun labaataiyo shan anfadheetaya shan kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex arday iyadoona madax ku tirsan koonfur galbeed si rasmi magaalada baydhabo ka daafureen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo daafuray imtixaanka iyo sheegay inuu xukuumaddiis iyo mudnaan gaara sii doonta tayeenta walbarashada dalka wasoona xusi in imtixaankan shahaadiga uu siiye kuwa muhiiman ee ardayda maanta waa maalin weyn oo muhiim u ah qaranka soomaaliyeed waa maalin aynu si wada jira u guranayno mirihii aynu si wada jir ah u tacabnay oo ay si gaara uga wada qayb qaateen ardayga soomaaliyeed waalidiinta soomaaliyeed macallimiinta soomaaliyeed iyo waxbarashada heer federaal iyo heer state labadaba muddo dheer oo dhowr iyo toban sana ah ayay intaasiba waxay si midaysan ugu jireen dadaal ee dhammaan qof waliba meel muhiima u kahayay ugu dambayntana ujeedkiisa uu ahaa in la soo saaro arday soomaaliyeed oo aqoon leh akhlaaq leh wadaniyad leh iimaan leh maanta waa maalintaa marka midhaha intaa la eg la guranayo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaantood anigoo ka soo bilaabayo ardayga waalidiinta soomaaliyeed macali iyo wasaaraddii waxbarashada ee labada heer ee juhdiga intaa la eg soo geliyey hawshan maanta midhaheeda aanu taagannahay sidaa darteed waxbarashadu dawladda marka laga reebo amniga priority bay u tahay taasaa keentay in mar walba la badiyo macallimiinta oo sanadkii la arkaba macallimiin badan ay dawladdu keento oo la qaato oo bajetka lagu daro si waxbarashada loo baahiyo wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya marwasaare cusmaan axmed oo magaalada baydhabo ku qibgalay daafuurka imtixaan kureed iyo la hadalay warbaahinta iyana sheegtay inay ciidanka farxasinta imtixaankan iyadoona ardaydan rajaytay inay guul ku diraan imtixaankan iyo galahayaana ilaahay waxaa ugu rajaynayaa in ardayda oo sanadkan koonfurka galayso inay helaan fursado jaamacadeed insha allah because waa hubaa inay wada baasi doonaan insha allah dad aad u dadaalay waaye oo macallimiin fiican iyo wax walba helay waxaa kaloo oo halkan uga mahad celinaya guddoomiyaasha d o yaasha iyo r e o yaasha oo wasaaradda waxbarashada oo gobollada dhan iiga joogo oo aad iyo aad dadaalkooda sanadkan aan arkay waa ku mahadsantihiin insha allah waxaa idin u rajaynayaa ardayda soomaaliyeed kulligood inay wada helaan fursado fiifiican waa ku mahadsantihiin waxaana ku mid ay ardayda sanadkan fadheeda ay imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumiyo lamaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaataiyo afar labada kun labaataiyo shan ee ku sugan magaalada baydhaba iyo sheegeen intii oo rajeeyaan natiijo faylan iyo diiran maadaama halganku muddo dheeriyo hawadeenga wallaahi horta beengme salaadi subax tukoyni ilaahi subxaana watacaala maybuwasiis bakhaara lagu rajeeye tiida kale markaan ahaa kuley dareema korta imtixaan galay toba kere aranta isku sii adagta haddana in kusii dareen haddana waa imtixaankan waliba waa imtixaankii oo final ka haayay marka saas dartee shucuurtana iyadan ka hadta ilaahina waliba ku rajeyna intiis mayba xasilooni isakiina marka qulubtana ka deji doona insha allah magacay ugalaree xuseen mustafa maxamed oo kusooda iskuul mubaarak oo ka gala doona imtixaanka baydhabo model school oo saasayna dareemayo badeginaano imtixaan galbada insha allah
wallaahi geedka shorteedaan kaasan sababto mayba kamiya inta badana kamiya geedkooda maasha allah iyada shorteen kaasan wallaahi maalintii oo maamulka macdiliinta wadama koo kor keliya shukran laha waalidiinta iyo macalimiinta iyada mahadsanyi waana waqti badan ibiye geedkana ruga final exam aan fadhi guud ahaan deegaanada maamul goboleedyada dalka markii la kuraaba somalilan iyo puntland iyo weliba si rasmi aan ku furmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumiyo lamaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatiyo afar labada kun labaatiyo shan taasoo iyoon fadheedana soddon iyo sagaal kun oo ardaya